saacadihii lasoo dhaafay weerar u fuliyay nin wada ka dhacay iskuul ku yaala gudaha dalkaas waxaana lagu dilay ku dhowaad toban qof halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan iskuulkana ka kooban dugsi hoose dhexe iyo sare ayaa waxaa dhigtay carruur soomaali ah kuwaasoo ay waxyaalo kasoo gaartay weerarkan lagu dilay dadka badan mid ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed ee ay carruurtiisu dhigtaan iskuulkan ayaa warbaahinta ugu warmay siday wax u dhaceen sidan anigaba aad bay ii taabanayso oo dee weynankayguba ku sugnaa aan dhalay waktigaa goobta walow waktigaa uuna ku sugnayn ay ka yara maqnaayeen marka xaalad wallahi aad bay u qabsan tahay dhimasho fara badanna waa jirtaa dee iyo dhaawacba lah marka xaalad way wallahi waa xaalad aad u murugsan oo murugadeeda leh aa goobta walaal ay wax ka dhaceen horta magaaladu waa garaas waa caasimada labaad ee waddankan walaal anigu waxaan joogay anigu waxaan joogay waxaan ku waxaan ku maqnaa markaa meel baan ku maqnaa waxa aniga isoo ogeysiiyey macallimiinta macallimiinta iskuulka oo dee aniga carruurtayda dhigatay iskuulkan ku sugan tobankii subaxnimaan maqlay shalay ay ahayd markii uu dhacay weerarkan dhimashada badan dhaliyey kaas oo galaabtay nolosha ku dhowaad toban qof halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan